magaagolka markaan warbixinka kaa siiyo meel la yidhahda tarako ayaa waxaa ka baxay ciidanka kenya daar dheerana way ka baxeen markay ka baxeen meelo wara ah oo tarako ay leedahay xoola ka cabaya baa diyaaradaha kenya duqeeyeen
haye
meeshaas geel badan baa ku dhintay toddoba qof baa ku dhaawacantay afar qof waxaa la keenay oo garaaba magaalada baardheere degmada baardheere meesha la yidhaahdo geedii ilaa toban neef waa dhimataa laleeyahay qaarna hadda baabuur baa loo diray oo shan meeshiiba taalaasi jaban meelahaas waa la duqeeyey al-shabaabku way joogeen maleysida al-shabaab aagaas way ka dhawaayeen markaas laakiin dadkii iyo geelii oo cabahaya oo geel waaweyna oo dad shacaba shubayaan oo meel warca laga shubahayo iyo diyaaradu duqeeyeen waa degeeno baaldheer hoos yimaado waaye marka iyaku duqeymahaasi halkaas keliya kuma eka cadowgii lama dilayo oo cadowga ma beegsanayaan diyaaraduhu ceyrkabtarada ay diyaaradaha dhulka diyaarad joog sare ayadoo joogta oo meel fog oo hawadaa taagan bay xoolihii iyo carigii iyo dadkii shacabkaaya la joogay bay babkii ku tuurayaan oo kusoo ridayaan marka cadowga gaadiid buu wataa diriis buu wataa qori buu wataa marka duqeymahaas ilaahay amarkii waxay la beegsadaan dadka shacabka ilaahay amarkii kenya meeshaay hoos yimaadaan baar dheered waa duqeymo badan maalmihii dabaj hadda ay guureen waaye inta ugu badan cadowga boqolkii sagaashan dadka shacabkae ku dhacdaa iyo xoolaha duqeynta ma ahan diyaarada yool haysta diyaarada si fiican waxaad moodaysaa inaysan ama waxba u arkin ama kas geela iyo qofku scombilan eka oo waa kala wen yihiin adoon qofka arig baa geela arkaysaa arigu marka uu diyaarada aad saarantaha erocopterka ah ariga iyo geela si caadiyaa loo arki karaa marka arigii iyo geelii iyo dadkii shacabkahaa baa ilaahay amarkiis ku dhacayaan waxaan kenya marka kas inay u tahay arrintaas iyo inay aqoon la-aan ka tahay baan kala garan la-ana toddoba qof oo hadda afar qof baar dheeraa la keenay ilaa saddexna waxaan markii hore toddobaanal ku yidhi laakiin afar baan aragnay si alsaagtii aanu aragnay oo dhab ah dadkii fududaa kolley way kasoo kaceen baan filayaa laakiin xoolaha ayay ku dhacday awoodda ugu badan nimankan lugaha googo-an hadda ay la keenay baardheere lugaha iyo gacmaha iyo laawa xalisa waayo laakiin dadkii baadiyihii looga soo tegay walaahi wax hadda say wax u qabaan ma cadayn karno laakiin markii tirada hadda maalmahan duqaynta ah oo xoolaha markii laga reebo maalmihii hadda ay ka baxeen tarako iyo baardheere duqayntii ay ku dhacday dadka shacabka inta badan toddobadaasaa ugu badnaa laakiin ciidamada amisom oo kenya kenya dalka soomaaliya markay soo gashay boqol iyo labaatan qof oo shacaba waa dishay markii ay baardheere ka baxayeen afar saac oo habeennibaan ka warhelo oo ay noo sheegeen sababtii ay u baxayaan markaan weydiinayna noola sheegeen waa baxaynaa waa baxaynaa baa layidhi sagaal baan u baxaynaa iyo deegaanganada dambe oo ciidamadanaga joogaan waana baxaynaa intaas markii loogu wardambeysay olol baa calanaya dab baxaya baabuur gubanaysa iyo dhulkii gubanahaya iyo waa tagnay habeennimadii shidaalkii ay ka guureen farjiero alaab guryihii u dhisnaa wixii oo dhan oo olol qabsaday rasaasta ka dhacaysa aadyaabasa waa rasaastii u taalla ciidada oo inaan deminaan isku daynay waaba demin weynay baabuur ay ka guureen baan soo jiidnay waa deminay wixii aan deminay maane waa yaabnay marka shidaalkay gubeen oliyada deegaankan waa ka guurinaya kaalada waa ka dhaqaaqayna ciidanka sasada xataa nabadhe waxaa nooga sii daran deegaanada taraka iyo meesha ka guuran dhufeysiyo adag oo xalib adag bay samaynayaan cadow baa looga guurayaa marka ujeedooyinkaas ma la galan kolley dowladda federaalkana weydiinayna arrimahaas ayagaa ka jawaabta
haye idinku saraakiishii gobolka ku sugnaa maadaama ad tihiin isku dayda inaad la hadashaan oo arrimahan dhibaatooyinka shacabka saameynayana aad kala hadashaan
dowladaan kala hadli karnaa anaku inaan rahno inay dowladdu anaku dowlad baan nahay ciidanka militarigaan nahay federaalka maamul goboleed ma nihin waxaan nahay saraakiishii federaalka ahaa marka anaku wasaaradan laka xukumo gaashaanigaan u gudbin karnaa saboorkaas inaanu kala hadalno amisom dhibaatada ay ay shacabka ku dhacaya midda labaad amisomta oo dhan ayaan moodin moodin inaysan nabadgelyo u imaanayn ayaku cadowgii inay la diriraan ummadii soomaaliyeed shacabka ha badbaadiyaan waxaasoo dhan amasomta gebigeeda meel kasta ka joogtay aad bay ugu hooseysaa waa lagu laayaa meel kasta shacabka waxaan kusoo gabagabeynaa dowladaan u sheegaynaa iyo masaalaku dowlad baa soomaaliya ka jirta soomaaliya dowladda ka jirta in ayada ay magaranaysaa lala socodsiiyo baan xaq u leenahay anagu saraakiishii gobolka haddaan nahay maamul goboleed xiriir ma lihin oo dad wada shaqeeya jubbalanta la sheegayo bay baar dheere ka tirsantahay aan hadda joogno baar dheere iyo buur dhuubo iyo garbahare baa anaku ciidamadana ku egyihiin saddexdaas maamul goboleedka jubbalaanta ah waa un maqalaa maahane wax xiriira iyo wax maaragtay wada hadala iyo caawin aan iska kaashan cadowgan ma lihin dowladda besa ayaa anaga amarkeeda iyo amaamirteeda fulinaa iyo magaranaysaa sharciga dawliga ah marka dowladaada u sheegaynay waa u sheegnay hadda ka hor haddana waa ugu baaqaynaa dowladda inay ka jawaabto arrintaas amisom oo dhan inay maaragtay ay ciidamadana caawiso cadowgana ay wadanka ka sifayso shacabkana badbaadiso oo ummadda shacabka oo maleesiyada al-shabaab ay nafta u keentay baabi'isay dullaysay inay dowladdu ciidamo afartan kun ka badan oo amisom dadaalaad kasta wata yaa jooga dalka hal tuulo hadda waxaan joogaa baardhere laba sano iyo saddex bilood deegaano dhan iyo gobollo dhan iyo degmooyo dhan bayna haystaan shacabkana ku nool dhibaato badanna shacabka waa ku qabaa marka in amisomta iyo dowladaba dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay amisom kala hadasho shacabka inta badbaadada